asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu halkan waa golaha laantiiskiisa golaha codka shacabka soomaaliyeed golaha codka shacabka soomaalida alaaba codadka ka baxaa waxa qaada wasilada kala duwan ee soomaaliya ugu caansan puntland isdhaadkan southern news golaha laantiiskiisa iyo arrimaha dadcom xaruntaa lagu falanqeeyo arrimaha siyaasadda lagu wacyigeliyo ummadda soomaaliyeed lagu barbaariyo garaadka dadka soomaaliyeed caalamka meesha tegi joogaana ama golaha laantiiskiisa waxaa loogu marti ah aqoonyaha soomaaliyeed oo aada uga faallooda siyaasadda dalka soomaaliya waa cabdulqaadir tangeli kuwaas baa cabdulqaadir tangeli ka faalloonta ou ka faalloodo had jeer barnaamijyada iyo arrimaha cusub ee soomaaliya kusoo kordha horey ayuu xisbiyo aqoon-yahanada xisbi weliba aqoon-yahanada iyo siyaasiyiintii soomaaliya racadaagaha ay ku wada midoobeen guddoomiye uga ah sidoo kaleeto waa aqoonyahan had iyo jeer aada uga faallooda arrimaha siyaasadda isbedelka arrimaha soomaaliya ka dhacay cabdulqaadir isbedel baa soomaaliya ka dhacay dadka baarlamaanka ee maanta isbedelkaasi codka ku bixiyey iyo mujtamaca soomaaliyeed ee maanta magaalo ka magaalo ka qaylinaya waxay u qaylinayaan codkana kuwaas u bixiyeen isbedel dalka soomaaliya ka yimaado oo maamulka u sarreeya isbedelo adiga siday kuula muuqdaan dadkaasi siday u aragtaa maxaad u malaynaysaa inay xaaladda dalka soomaaliya si geli doonto ciidamaha soo socda
waa mahadsan tahay waana inislaamiga kulligiin inta hadda dhegaysanaysa iyo in mar dambe dhegaysan doonta haddii ay sidaa sheegtay ay ku baxdo ka baxdo arrintan websaydada soo sheegtay horta wixii soo socda ilaah baa og innagu se waxaynu ka hadalnaa waa un saadaal inaanu saadaalnino sida arrintan dhacday dadka soomaaliduna aadka ugu farxeen oo ay ugu soo bannaan baxeen sida aad sheegtay mid hoos u dabaaldega iyo mid kor u dabaaldega iyo mid inaan anu jeeday miidiyada uga jeeday farmaajo ii geeyay mid ku ordahayey dhalinyaro kalena oo yaryaro hoosa daba ordahaye saan saan kabacdi arkayna farmaajo loo geeyey oo nin dhalinyaroo reer jawhara ahaa waxa weeye dadka soomaalidaahu isbedel bay raadinayn dadka soomaalidaahu dad aad u wanaagsan weeye meel kastoo ay joogaan cadaalad iyo soomaalinimo iyo run iyo xaqsoor iyo xasidid xoolahooda ah iyo dowlad wanaag hadday arkaan dad ka wanaagsanaan karaa ma jiro sida aynu isku dhaqanka iyo isku afka u nahay ayaa aragtideennuna ay isku isku mid u tahay oo oo waa dadkii meel wada deganooba waxbay waxbay develob gareeyaan qabiilnima hayna ku jirto oo qabyaalada laga sheekeeyo laakiin qabyaaladaas waxaa huriya oo siyaasadda dhinaca qabyaaladda siyaasadda dhinacii deegeeda kala dhacay iyo waagonideed iyo ceel laysku qabsaday laakiin dhinaca siyaasadda oo waayahan u badnayd waxay ahayd rag siyaasiyiin haawaday marka xataa dibu heshiisiinta laga hadlo oo dibu heshiisiin in laga sameeyo dibu heshiisiintaas dad soomaalida oo qabiilaha hadda dagaalsano ma jiro waa siyaasiyiinta waxa dagaalsan waxay ku dagaalsan yihiinna ma aha wax kale ee waxa weeyeen xukun jacayl oo xukunkii inay qabsadaan xukunkaasay u qabsanahayaanna uma badna inay waddan ku badbaadinayaan ee wax self interestkooda ah wax iyaga khuseeya ama xoolo ku samayso ama magac ku samayso fayn ku samayso bay u badan tahay ragga intiisa badan gabdhaha odhan maayo hadda hoggaankaba ma ay qaban weli haddaba soomaalida waxaad ka garanaysaan arrintii hadda gaarkacay ka dhacaysay oo siyaasiyiintu kala qoqobtay dadka soomaalida ah iyaga oo gaarkacyo ka dhigi karay hal magaalo ayaa siyaasiyiintu puntland intaanay leenahay galmudugna intaanay leenahay yaa raggaa siyaasiyiinta ah oo madaxweyneyaasha iyo wasiirada iyo isku sheegahayaan saas u kala qoqobeen dadkaas soomaalida anigu gaarkacyo waa ku dhashay anoo yar baana joogi jiray mana kala qoqobnayn dadkuna saasu u wada deganaa qabiilna maba nala ka maqli jirinba reer hebelba nala kama maqli jirin iyo iyo iyo maxaa la yidhaha ama maanu maqli jirin da waxaan ka sheekaynahayaa waa aakhirkii turtumeeyadii iyo bilowgii muslimaadkii oo aan u malaynahayo inayba ahayd haddee kontomeeyadiina waa waktigiiba ay soomaalidu ugu fiicnayd oo xornimadii weli usoo dhawaanayso oo raadinayso marka dhibaatada soomaalida markii horena waxaa uga dhacay hashii maandeer hashii maandeer hashii maandeer oo dee ladhahayo cayaheeda waa ka degdoonaa markaan xornimo la qaadano walle maandeer mar hadday noo dhasho qof walba meeshiisuu ku dhergahayaa oo arrintaasoo inta dadka laga dhaadhiciyey dee maandeer markay curatay oo oo maxaa la yidhaha xornimadii la qaatay dee dadkooda dhan kama wada dhergi karo dheragtii iyo lawaa ama kuwii reermagaalkaaga uba soo dagaalamay oo ku dhaawacmay ayaa ayaa wax ka dhedhimin waayey appointment bay badan bay ku riday hadda arrintan entusiasmada farmaajo doorashadii oo laba waxba ku tii saddex waxba aan idhaaho tii ugu horreysay oo farmaajo toddobadii bilood oo prime ministerka ahaa intii uu qabtay oo ugu badnayd bal dhinaca dhaqaalaha iyo dhinac dhinaca diblomaasiyadda oo dadkii dadka farta ugu yeerahayey oo ajnabiga ahaa ama dhaqaalaha bixiyeen ama ciidamaha bixiyeene oo uu yidhi maya dadka annagaa dee madaxkaada idinku imaada arrintaasoo dadka ku shaacbaxday war ii imaamaya aniguyo idinku imaada adaa xadiiskay muraad kareediye kow iyo ciidamadii mushaarkii iyo siiyey iyo shaqaalihii waa intaasay ahayd wax hadda arrin aada layaab leh ama siyaasad uu dalka u dejiyey oo ma ahayn intaasayba soomaalidu ku qanceen bal siday u fiican yihiin dadka soomaalidu intaas ayaa dadkii soomaaliya nolol u noqotay oo ay kala caayeen madaxda ka horreysay taas oo traakay korkaas yeeshay midda labaad waxaa la nacay dowladaha dariskaas siiba dowladda etoobiya oo si cad oo bareer ah soomaalida ugu maxaa la yidhaahaa ugu maxaa la yidhaahaa dee ugula dhagmaysay haddii aad hal sac ii joojin kartid tayka iyo dadkuna hal iska dhaaf xamar baa laiga soo wacayo waa waa waa ka baxeen waa waa go-ay anyway waxa weeye haddii dadkii soomaalidu markay arkeen etoobiya iyo siday u dhaqmayso iyo fargelinta ay ku samaysanayso siyaasiyiinta iyo doorashadii ay sida bareertaa prime ministerka etoobiya uu yidhi dowladdan xasan iyaanu doonaynaa inay soo noqoto oo xildhibaanadii markaas ay dee dadku waa waa arrin plan an an ciduna yeelin in madaxweynahaaga lagu dooro waxay tahay wax aad iyo aad iyo aad u u u u xun oo aan dowladuhu ku dhaqmin oo xagga diblomaasiyadda iyo xagga siyaasadda midna ku fiicnayn prime ministerka ethoobia hadalkii caddaa oo yidhi iyo qoraalkii ka horreeyey oo ay sheegayeen oo xamar waa gubanaysaa haddaan musheer hebel la dooran ay ku yidhaaheen kow taa jawaabteeda waa la bixinhaya waxaa ka horreysa lagu bixinhaye xidig iyo saarax cabdulqaadir in la tusay ethoobiya dadka ay wadato inaysan ka soconayn baarlamaanka soomaalida oo dhabarka loo jeediyey arrinta dowladda ethoobiya ay wadato tan saddexaad waxa weeyaan dowladdii oo oo la nacay oo afar sano ka hor xasan iyo gruubkii la socday waxa ay ballan qaadeen iyo sidii ay u ballan qaadeen wax aan ahayn jeebka buuxso iyo ku-takafalkii powerka iyo howlqabadkii la gabay oo haddaanba ka soo qaadno one man one boatkii iska daayeen dastuurkii qabiiqoraadka ahaa in in la ansixiyo wixii si referendum loogu sameeyo waxa ama laga dhimayo ama lagu ziyaadinahayo ama ma garatay si loo hufo oo dastuur dhammaystiran dadka soomaalida loo soo bandhigo si ay ugu codeeyaan oo referendum ugu sameeyaan oo u ansixiyaan constitution iloo hadda waa waa un wax lagu sii dhaqmahayo ku meelgaare maaha constitution rasmi ah oo ummadda soomaalida dooratay maaha waa isliin waayeen tii ahayd yani waa waxyaalaha aan shabaab iyo dhulkiibaa la haystaa iyo aan shaqo ku lahayn wey tii ahayd maxkamadaha maxkamaddii dastuuriga ahayd oo ididina ay u samayn jireen ayaysan samayn waxa weeye one man one boatkii laga hadlahayay marmatiyo kasta ha sheegeen laakiin maxkamaddii dastuuriga ahayd inaan la samayn ma ma ma shabaab iyo maxaa la yidhaha meelo la haysto iyo miyaa kaa ka xayirhaya waa maya dowladdaasu inay inay ku weysgarayso ama maxaa yahay inay ku ku baabi'iso hawshii ay rabay inay ummadda u qabato prime ministerka ha rid prime ministerkan magacaw misane ka rid misane kadan saddex prime minister bay afartaas sano ay ay ay magacawday dowladdaas oo mid walba baarlamaanka dee muddo la sugahayay muddo maxaa la yidhaahaa in tiqa loo sameeyey inuu dowladda soo dhiso oo wixii cabdishiid cumar cabdishiid dowladdii soo dhisay la diiday oo la yidhi ma ansixinayno baarlamaanku markuu faarax cabdulqaadir iyo cabdikariim guulad kusoo daray calaa kulli xaal sidaasaa dowladdaana lagu nacay inaysan afarta sanoo soo socotana wax qabanayni afartii horoo tagtay inay la mid noqonayso
saasaa keentay marka amaad aaminsan tahay muxuu ahaayey in isbedelkaasi yimaado oo dadka soomaaliyeedna maanta ay meel kasta uga soo bannaan baxeen cabdulqaadir waxaa jira xisbiyo badan oo soomaaliya ka dhisnaa oo aan u bixiyey berigii horeeto calaamado iyo magacyo guri hoostooda ama guri hortood la furay keliya dhowrlaaqan bay ahaayeen waxaa jira xisbi aqoon-yahanihii siyaasiyiin fara badan isugu jira madax ka ahay hil qaran waxaa jira xisbiyo cusub oo hadda kasoo dilaacay qaarkood dabajisa kasoo dilaacay halgan iyo la baxaan iyo hegan iyo doorashooyin kenya ba ku leeyihin galmayasa xisbigiisa hogaaminaya la fahantiisa madaxweynuhu loo jeed kayo isaga laftiisu doorin kenya ba ku lahaa doorashada galmayasa
horta xisbiyadaasu waa sidaad u sheegtay xisbiye meel gaaray maah ma jiraan waxaana ugu wacan oo u weyn waxay ahayd dastuuriyan xisbiyada inta la ogolaado oo qaanuun xisbigii qaanuun loo yeelo oo xisbiyadaas markaas markii dastuuriyan la baasgareeyo ayuu xisbigu kobci karaa oo laga furfuran karaa meelo laga furan karaa haddii dowladdu aysanba aan la samayn wixii loogu talagalay oo qodobadii haddii ayaan sheegahayay bay ka mid ahay oo dastuuriyan in xisbiyada la ogolaado oo la rejistareeyo haddaan xisbiyadii la ogolaanba xisbigii seebuu u shaqaynayaa ama ma garata waa waa waa waa waa waa niman isu tegay oo wataab oo kale bay noqonayaan hadday haddayba xataa bataan marka xisbiyadaasu ma ma korin innagu markii ugu horreysay waanana ka celaaminay guddoomiye waxaa noqday cabdillah xaj xuseen allah yarxamu waxaana dee dad ifiican baa gashay in muddo ah dadku dee magacii way kaga jira hayaan laakiin lacagtii la bixinahayay baan la bixinay ma kobcahayo ma sii kobcahayo gobolladii lagama furhayo magarat xamar iyo wuxuu ka furnaa london iyo yurub iyo iyo meelahan oo branch yaryar iyo ay ka furnaayeen laakiin dalkiisii ma korin kuwa kalena waaba naga sii waaba naga sii darnaayeen marka shaksiyaadkii ku jira waxaa dhici karta inay farmaajo ama madaxweyneyaasha kaloo tartamahayaba aynay taageerayeen oo shaksiyaadka xisbiyadaa ku jiray laakiin xisbi ahaan wax jiro oo ololo samaynaya ma jirin oo sidii lagu arki jiray xisbiyada ololaha iyo ma garatay durbaanada sumahayo oo ma ma ma ay jirin
waxaa jirta dawlad waxaa lagu dhisaa waa dhaqaale soomaaliya dhaqaalaheeda waa garan kartaa maanta waxbada ay soo saartay dibid dhoofisaa ma jiro caalamkaa quudiya ciidamo shisheeya waddankii ka buuxa dekedihii qaarna dowlad goboleedaha haysta qaarna dowlad kale laga keenay ciidamo fara badan baa iska jiro aan meel laku habaysnayn faragelin dowladeed dowladashii ku hayaan baa jirta sidee u fuudwaxaas dhan waa gudbi karaa oo adigu aragti ahaan ase siyaasi ahaan marka intaasoo dhan eegto ma yihiin wado lagu dhisi karo dowlad wanaagsan oo maanta ka harqada soomaaliya intaasoo dhan markaad eegto sidaasoo waa gudbi karaa isagoo dalbanaysa
horta dowladaha shisheeyaha haddaanu ka soo qaadana ciidamada amisom dowladaha westernka iyo maraykanka iyo uguba horeeye iyo iyo yurubians ayaa bixiya lacagtiisa lacagtooda bixiya dowladaha afrikaanka iyo ma bixiyaan dhaqaalaha kaloo soomaaliya soo galana ayagaa bixiya ciidankaasna mushaarkooda ayagaa bixiya waxaana ciidankaas loo keenay waa la dagaalanka shabaab haddii dadka soomaaliya iyo madaxda soomaaliya ama madaxweyne farmaajo iyo prime ministerku qabanayo iyo dowladda uu qaban doono la dhisi doono la dhisi doono asagoo ma qabanayo prime ministerka buu qabanayaa dowladdaa la dhisi doono inay iyadu hanato ama waajibkeeda ugu horreeya sidii ay shabaab waa carruurtii soomaaliyeed oo la marin habaabiyey sidii ay uga uga saari lahaayeen maskaxdooda waxa la geliyey waxyaalaha ugu weyn oy ku soo jiitaanna waxaa ka mid ah ciidamo shisheeyaa la qabsaday oo dadka haw gelinaya oo madaxda shabaab ka ah ama ajnabi ha ahaadeen ama soomaali ha ahaadeen baaxaa maskaxda laga geeyey waxaan haysta ciidamo ajnebiga ciidamada ajnebiga haddii caawal ay ka dareeraan ka tagaan haddii shabaab lafteedii maskaxdii dadka waxay ka gelinaysay iyo hawl sida u howlgelinaysay waxaaba surooda inay iska yaraato laakiin arrintaasu practical maaha right now hadda inay practical noqoto ioma muuqato waxaase dowladahan hadda ciidankaa maal gelinayeyna haddaan dowladahoodii u yeeran waxaa surooday inay sii wadaan waayo iyagu farmaajo ilaaliya iyo dowladda dhalan doonta oo prime ministerka iyo ilaaliya iyo ra-iisul baarlamaanka ma aha keliya ciidamadaas wax kaloo ay nagu talaana ma jiraane waxay ilaaliyaan madaxda muqdisho joogta hoogaa dadweyne iyo joogaa waa jiraan inta kale ethoobiyan magacaas saas ugu soo gelaya ama kenyaan magacaas ku soo gelaya laakiin howlahooda qabsanaya oo ama dhinacaan jubbaland iyo maxaa la yidhaahaa iyo gede iyo ka qabsanhaya jubba maxaa aha la yidhaahaa dhinacaas adigu jubbaland iyo iyo by region oo ah waqooyi galbeed dowlad goboleedka waqooyi galbeed iyo dowlad goboleedkaas jubbaland waxaa ama ethoobiyan ha joogeen ama kenyaan ha joogeen la dagaalan al-shabaab caasad uma joogaan ee howlahooda kalay qabsanayaan oo iyagu dowladahoodu intention kale ugu soo dirsatay waxaa sidoo mushaarooyinkiina inay ku qaataan wasaranku bixinahaye ilaa hiilaanna ciidanka u badan oo aan malaynayo inuu yahay ciidan jabuuti haddee jabuuti waa dowlad aan walaalnahay iyo shacab aan walaalnahay ciidankaasuna hadduu haddii uu dhib kuma hayo soomaali intention kale oo hadda kuwaanu ay leeyihiin oo kalena ma laha marka hadday sii joogaanna waa lacag oo dowladda jabuuti aysan u yeeran haddii kalena qoladaanu kenya iyo ethoobiya ayagaanba rabin inay ka baxaan waayo waa soomaali un sida ay u goyn lahaayeen bay halkaa u joogaan sidoodaba iyo soomaaliya siday hataa ugu hayn lahaayeen haddaa u fiirsatid prime ministerka ethoobiya dhowr iyo toban cashar laba asbuuc ka hor baan u malaynaya cabdisalaam hareri waraysigiisa sida uu sheegaya oo u lahaa xasan iyo dowladda saan rabnaa inaan doorano iyo sida u lahaa somaliland waxaan doonaynaa inay soomaaliya ka mid noqoto oo anugu anugu u fasirtay xasan inuu bliis gareeyo oo dowladda maxaa la yidhahaa muqdisho ka dhismaysaa waa taasoo haddaan etoobiyaanhay ma doonayno in ninka la yidhaaho in somaliland ay go'do ma doonayno xasanow saas ogow ama muqdisho dadka joogow saas ogaada inuu ula dalhaa baan u malaynaya iloon waxaa la arkay in aan xabashida hadba meeshay naga taabato maahana meesheeda kale isu burinayno siday u arkeen sida aanu inagu aan annaan ugu naxayn dalkeenna iyo dadkeenna beekstaa joogeen marka waxaan u malaynayaa shacabka soomaali inuu arki doono iyo shabaab sida loola dhaqmo inaysan dadkaa nala joogaa waxba noo hay waayo hadda toban sane in ka badan bay nala joogaa toban sana meelahaas bay nala joogaa wax ay noo qabteen institution ma dhisin institution ma dhisnin maxaa la yidhaahaa dalkii nabad ma noqon nimankaasay erboor ka geeyaan kana keenaan madaxda guryahoodana ku waardiyeeyaan wax kaloo ay noo qabteen oo soomaali ay ka bedeleen anugu garan maayo hadday caawa tagaan dhiman mayno ilaahayaan leenahay mana ahin na'iib oo malihii oo ilaahayaan leenahay okay laakiin wax ay nagala tegayaan anugu ma qabo inu jirto
waa jira cabdiqaadir waxaa jira hargeysa muranbada maan samcay murankaas waxaa keenay saldhig ciidan oo imaaraadka laga sinayo magaalada aberbaa hore digada berbera loogu wareejiyey wareeshabada lagu wareejiyay waa saldhig ciidan kan cidda mas-uuliyadda iskale inay saldhig ciidan ka bixiso soomaaliya waayo oo bixi kartaa
horta de anigu inkastoo aanan looyar ahayn anigu waxaan waxaan haddii dowladda soomaalidu markii ama heshiis la gelaya heshiis bilateraala ama la gelaya heshiis sorry ama heshiis deyman iyo mashaariic iyo heshiis military nooc kasta ha noqdee heshiis foreign lala gelayo waa in markii dowladdaas ay barnaamijka dowladda iyo iyo dowladdaas kale markay isla soo dhirindhiriyaan oo arrintii silent ilo marka hore waxay ka bilaabanaysaa letter of intent iyo magaratay meetings aan waxaas marka dambena dowladdiibaa ansixinaysa marka dambena baarlamaanku waa inuu rectify gareeya anugu hadda ma garanayo sida dowlad aan loo ictiraafsanayn iyo baarlamaan aan la ictiraafsanayn sida ay u ay u maxaa la yidhaahaa ula geli karto dowladda imaaraadka taa ma garan karo desay u dhacday ilo taas somalilan waa geli kartaa oo baarlamaan waa leedahay madax madaxweyne iyo madax waa leedahay wasiiro haye waa saxiixnay haddii dowladda kale dhinaca kalaa hadday ku qaracsan tahay iyadu loo dowladuhu waxay u leeyihiin waa in baarlamaanku rectify gareeyaa arrintaa waxa weeyaan dowladda jirtaa hadda waa tegi kartaa laakiin waa shacabka soomaalida oo baarlamaanku masalo inay weligeed iyo waaqeed shacabkii soomaalidaa oggolaaday weeye waxaa baarlamaanka laleeyahay waa inuu oggolaadaa shacabkii soomaaliya ayaa oggolaaday marka shacabka soomaalidu wuxuu oggolaado weligeed iyo waaqeed ansax bay ahaanaysaa marka dowladda imaaraadku hadday iyadu ku qanacsan tahay hadda dowladda somalilan waa waa okay weeye haddiiba imaaraadku uu ogol yahay oo soxoolahoodii iyo waxoodii iyo wax ay ku bixinayaan iyo saldhigga aan looga daba imaanayn oo ay ku qanacsan tahay waa okay
waxaa jirta marka laga yimaado talagelinta xagga dhulka iyo xagga siyaasadda waxaa soo baxday arrin odhanaysa hawadii hawadii soomaaliya ee hadda kenya xarunta u ahayd nairobi oo qolyaha kan muxuu ahaa unka u qaabilsan hawada sare ay ragar ku haysteen inay dowladda etoobiya iyo kenya iyo ministers iyo iyo india leya looga qaybiyo annaga soomaalida mas-uuliyadda ma qaadayso dowladaha yaalada hormara dul maraya arrintaasa ayaa soo kordhay hadda maxay caawilaadu xumo soomaaliya u keeni kartaa haddii dhacdo xaqsi ma u leeyihin way ku dooda arrintaayada ah
horta hilib waran cid walba iyo bahal walba waa hunguriyeynaya mar haddaynaan dowlad adag oo oo oo xoog badan oo iyadu dhamays ama dhowran karta ama hadan karta xoolaheeda iyo hawadeeda iyo bardeeda iyo haddaysan ahayn ee ay kuuba tarinayaan oo ku doorayaan madaxdii qaranka iyagu ay ku ishaarayaan oo ay dowlad goboleedyadii ayagu ku ishaarayaan hadda hilibkaa waran baata meel walba waa lagaa hawe lagaa lagaa hunguriyeynaya marka taasay ku timid waa waa soomaalidu ay dowladda etoobiya ay dabacday inay daam ka samaysato wadiga jubba dowladda soomaalidu waagii aanu dowladda ahayn weeye waxay geysay waa intaan dagaalkii sanad sanan dhicinba waxay geysatay dowlad somaaliya u n kay uga dacwootay waxaa tir arrintaas ma suuroobi karto oo biyaha de qaanuunaha ka yaalla waddanka biyuhu ku dhammaadaan waa inuu waa in ogolaansho laga helaa haddii daam ama biyaha meel laga leexinayo ama waa in ogolaansho laga helaa dalkii biyuhu ku dhammaan haye oo ku soo socon haye ilo biyihii baa ka xirmahaya haddii kale arrintii oo taagan dowladda etoobiya waxay bilowday taragtaradii iyo inay keento iyo godidii daabka dowladda soomaalidu marka waxay geystay iyo inta u sheegtay waxay yidhaaheen taragtarka ay keentay waxa ku xiga taangigeeda haddaysan joogin jirjin dayuuradaha yaga iyo taangiyada yaduba taangiyadiina olrib waaba geeyeen xuduudkiibay geeyeen haddaan la joojin daabkaa oo aad si qaanuuniyana iyo si dowlad wanaaga iyo unku aysan arrintaa u dhexgelin oo u joojin haddee ogaada wixii ka dhaca halkaa etoobiya waa joojis maantana meeshii webi kale ayay jeexeen oo webigiiyo webigii webi leeg ayay ka jeexeen oo leel etoobiya leedahay bar waxaanu beero ku falayna ilaa dee dhul dhan oo oo oo webigii dhanba ay duween webigii hadda galaane biyaha soo gala iyo biyaha etoobiya leextay waa isla egyihiin marka waxaa keenay dowlad xukumidaada mar xasan la weydiiyey oo la yidhi etoobiyaa biyihii leexleexsatay wuxuu yidhi ha leexsato webigaan webigii waa qalalay yaa la yidhi waxaan u malaynahay sanad ka hor inay ahayd ha leexsato fatahaadisaan bannacnay ya waa biyaha webigaan waa ugaga soo fatahay marka madaxdii soomaalidu markay saa u hadlayso oo aan laga badboodayn war biyaha qaanuun baa ka yaalla waxaa ragga khubarada ah oo niman caanaho ingiriiska bastoorina iyo oo biyaha adduunyada dagaalkiisi wuxuu noqon doonaa dagaalka hadda caalamka ugu weyn wuxuu noqon doonaa biyaha macaan in laysu dagaalo biyaha macaan waayo baahida loo qabayo dadku siduu u tiro badanayo bini aadan oo dagaalkii labaad markuu dhammaaday afar bilyan baa bini aadamku ahaa maantana lix bilyan iyo far baa sii maraynaa in ilaa waagii bini aadam bilowday ilaa nineteen forty five afar bilyan baanu gaar lixda sano kabacdina laba bilyan iyo bal baan ugu darsatay sida loo socdo oo tirada bini aadamku sida u socoto marka la fiiriyo baahida biyaha macaan ayaa waxay noqonaysaa dahab oo kale oo laisku dagaalaya marka waxa weeye haddaan la helin dowlad aan ka fekerin mustaqbalka carruurta oo iska daa mustaqbalka carruurta ee hawadii hadda hawadaadii in laysku hayshaysto aniguna dowlad baana hawshirar laga qaybqaybgalahayo dee waxa caqliga gala maaha
waayahay waxaa galan lahaa bal addoommada soomaaliyeed maxaa adigu jeceshay caawa inaad tala ahaan hawada u marayso adoo weliba ka eegaya mustaqbalka dalkoodu sida uu yahay maanta sida uu yahay mustaqbalka dalkooda adigoo ka eegaya arrimahaas maxaad jeceshay mad soomaaliya hawada marayso
horta marka ugu horreysa waxaan jeclaan lahaa inaan madaxweynaha cusub maxamed cabdullaahi farmaajo aan hambalyana u diro aan kuna booriyo isbeddelkaas soomaalidu u hadaaqaysay rajadaasna raadinaysay yaysan ka binisin oo waxa ugu horeeya oo ugu horeeya waa prime minister isbedel doona maaha prime minister adiga ku jecel maaha mid adiga ku maxaa la yidhaahaa ku okoboon ma aha waa prime minister isbedel doona oo weliba anigu waxaan ku talinhayaa beesha laga yidhi pointfas baa tihin ama aadaris baa tihin oo ka quustay inay hoggaanka dalka dalkooda hoggaankiisa qaban karaan oo la yidhi ma geydaan idinku hoggaanka dalka ee reer hebel iyo reer hebel unbaa geeya prime ministerka iyo madaxweynaha iyo baarlamaanka madaxdooda in uu ka dhigo nin karti leh ama gabadh karti leh iyo hufnaan oo ummaddaas isbeddelkaas u horseedi kara horta intaasaan madaxweyne farmaajo aan anigu kula talin lahaa dadka soomaaliyeedna sidaa aad rajadaas aad uga jawaabteen oo aad uga jawaabteen doorashadii cabdulaahi maxamed cabdulaahi farmaajo aad uga jawaabteen in aad ka dhabaystaan oo haddii uu maxamed cabdulaahi farmaajo uu idinla wado inaad gacan weyn ilaah baa weyne aad siisaan dadku waa waa intaa waa laysbantarinayaa ma suroobaytaa laisleeyahay reer hebel baa xanaaqhaya sheeke aan jirin ayaa dadku isku sheegaa oo balaayaa dhici doonta iyo haddaa taasoo yeelo iyo haddii maxaa la yidhaahaa reer hebel aan la raalli gelin iyo waxaasuna wax jira maaha dadka soomaalidu hadday wax wanaagsan iyo iyo iyo iyo iyo daacadnimo iyo cadaalad iyo iyo dalkacayl u shaqaynaysa dalka qofku u shaqaynayo la tuso waa ay waa ay gacan siinayaan marka dadka soomaalidowna gacan siiya haddii dowlad fiican laynii dhiso oo cadaalad iyo arrimaha ka sheekaynahayay wadda haddii laynii dhiso gacan siiya intaasaan ugu kula dardaarminaha
waayahay halkaad inala socoteen waa golaha nineteen sixty golaha codka shacabka soomaaliyeed iyo weliba wasiidada ay wadashaqaynta leeyihiin intaa iyo bal hadda isma qaldanba